naskigu inuu jiro waa lagu ijmaacsan yahay xataa ahlulbidac waa ogol yihiin waxaa laga sheegaa wadaad la yidhaahdo la odhan jiray abu muslim alasbuhani waa ninkii mubtadic ah ee muctaziliga ah ee jaaxid la odhan jiray jaaxid ninka la odhan jiray wey ninkaasi inuu naskiga diiday baa laga soo naqliyaa aljaaxid laakiin culamada qaarkood waxay tilmaameen yani waxa uu diidayaa inaanu ahayn asalkiise tasmiyada inuu diidayayo yani waxa weeye khilaafka uu masaladaa khilaafay inuu yahay khulfi lafdi sidaas aawadeed baa saaxibu jamc aljawaamic uu odhanaya wasamaahu abu muslimin taksiisa abu muslim wuxuu ku magacaabay naskiga taksiis buu isagoo ku magacaabay marka ashyaada la yidhi waa la isku nasakhay bacdi ka mida waa ogol yahay laakiin wuxuu yihi waa taksiis ayuu markaa wili marka idan khilaafkiisu waa tasmiyada ee xaqiiqada markaa asal ahaanba inuu diidan yahay naskiga ma aha wa ama nasku naskiga miya famacnaahu macnihiisu lugatan xaala kownihi lugatan uu yahay ama fi lugati lugada gudaheeda alizaalatu weeye yuqaalu waxa la yhaha nasakat ishamsu qoraxdu waxay nasakday bimacnaa ay markaa kaxaysay ama baabi'isay adila harkii ida azaalatu hadday suuliso nasakat riixu lasrana waa la yidhahdaa yani waa baabi'isay markaa dabayshu raadkii wa qiila waxa la yihi macnaahu macnihiisu xagga lugada annaqlu waa rarista wax la raro ee la guuriyo min qowlihim hadalkooda laga soo qaatay ay yidhaahdeen nasaktu ma fi hada alkitaabi waa naskiyey yani wixii kitaabkaa ku sugnaa yani waa guuriyey ay naqaltu waxadduhu tacriifkiisu walkhitaabu waa khitaabka waa hadalka addaalu ku tusinaaya naasiku tacriifiyaye calaa rafci lxukmi xukum in la kor yeelo xukunkaasoo ahaabiti ku sugnaaday bilkhitaabi khitaab ku sugnaaday hadal ku sugnaaday khitaabkaasoo almutaqadimi hormaray yani markaa horeeyey calaa wajhin si loo rafciyo loo kor yeelo wejigaasoo lowlaahu haddaanu jiri lahayn wejigaasi loo rafciyey lakaana wuxuu noqon lahaa haabitan mid sugan maca taraakhihi canhu iyadoo lala qabo inuu ka dambeeyey oo bimacnaa wakti u dhexeeyey muxuu ka ictiraazayaa yani istinaagii iyo bedelu bacdigii iyo yani shardigii iyo ashyaada noocaas oo kale ayuu ka ictiraazaya oo ka saaraya tacriifka wayajuuzu nasku nas wayajuuzu nasku rasmi waxa bannaan dhigaalka ama qoraalka in la nasakhaa bannaan wa baqaa'i lxukmi xukunkuna uu baaqi yahay aqsaamu naski biictibaari mansuuq wayajuuzu waxa bannaan nasku rasmi dhigaalkiiyo qoraalka in la nasakho wa baqaa'i lxukmi xukunkuna uu baaqi yahay wa nasku lxukmi xukumka in la nasakhaa bannaan wa baqaau rasmi dhigaalkuna markaa uu baaqi yahay wاnasku ilaa bedelin wa ilaa gayri bedelin waxaa kaloo banaan nasakhaadda markaa loo nasakho bedel oo shaygii la nasakhaayey wax lagu bedelo wa ilaa gayri bedelin iyo waxaan bedel ahayn in wax loo nasakhana waa banaanta shaygii la nasakhaya in wax lagu bedelo meeshiisii iyo inaan waxba lagu bedelin labadu waa banaan buuli wa ilaa maa huwa akladu iyo wax ka adag oo ka culus in loo loo nasakhaana waa bannaan tahay wa ilaa maa huwa akhafu wax ka fudud in loo nasakhaana waa bannaan tahay halkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa qaybaha naskiga u qaybsamo marka laga eego kala nasakhaayo naski waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood labuu matniga ku sheegay waa in la nasakho shayga xukumkiisa oo tilaawada iyo akrintu ay baaqi tahay marka musxafkii waa ku yaala aayaddu waa ku taallaa laakiin xukunkeedu waa mansuuq xukunkaa la nasakhay digaalkii qoraalkii musxafka ay ku taallay iyo akrintiina oo qiraa'adeeda lagu tacabudayeyna waa baaqi waa naskiga markaa badane markaa badiba dadku ay aadka u yaqaaniin aadka u mashhuurka ah tusaalihiisu waxay ahaatay wاladiina yatawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra aayaddaasi waa naasikho ta kalee ka dambaysa ee isla mas'aladaa ku saabsan bay nasakhaysaa والذiina yتوفوna miنكم وydaruuna أزواaجا وصية لأزواaجiهiم مtاعا إلى الحول غيra إخراaج مtاعا إلى الحول غayra إkراaج taasaa maنsuuka ah ta kalena waa naasikho faa'ido kalena waa ku jirtaa waxa weeye iyadoo tii dambaysay xagga qراa'ada ay soo horeysaana waa ku sugan tahay oo maha macnaheedu akrinta la akrinaayo siday usoo kala horeeyaan inay usoo kala hordegeen maaha mawdicaas oo kale yani ta akrinta dambaysa baa soo horaan degtay ta akrinta la akrinayo horeysaana iyadaa soo dambee degtay oo naasikha ah marka aayadda mansuukhadahi waxay tilmaamaysaa xukunkeeda la nasakhay tilaawadeeduna baaqiga tahay gabadhii uu ninku ka dhintay in loo dardaarmayo oo cadadbaxeedu u noqonayo sanad taasay tilmaamaysa jamaahiiru ahli cilmina waxay ku tegeen salafan wa khalafan inay mansuuka tahay qowl shaadoo odhanaya waa jiraa labada aayadood isma diidayaan ee waxaa lagu xambaaraya haddii loo dardaarmana cadadbaxeedu waxay noqonaysaa sanadkaas haddaan loo dardaarminna afartaa bilood iyo tobankaa habeen bay noqonaysaa lakiin qowlkaasi waa shaad jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen in xukunka aayadda mataacan ila alxawli hayra ikhraaj inuu yahay mansuuq nooca labaad ee naskiga iyadoo laga eegayo kala nasakhaayo waa in tilaawadii la nasakho iyo dhigaalkii musxafka ay ku taalay laakiin xukunku baaqi yahay ka aayati rajmi masalan sida aayaddii rajmiga ee zaanigii kii sinaystay ee guur hore soo maray guurkaasina uu saxiix ahaa galmana ku soo sameeyey hadduu dib ka sinaysto in dhagax lagu dilo sheegaysa ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhuma albatata nakala min allah aayad qur'aan oo la akriyay ahayd sida saxiixa ku sugan ashaykhu washaykatu idaa zanaya ashaykhu halkaa waxaa looga jeedaa yani almutaزawij kii guur hore soo maray الshayk والshaykaةu ida zanaya farjumuuhma albatة nakala min allah allahu aziizu xakiim allahu caziizu xakiim xukunkii rajmigu waa baaqi laakiin tilaawadii la akrinayo ee lagu tacabudaya ee salaadaha lagu tukanayo ee musxafka ay ku sugnayd rasmi ama talaawata doonto ka cabiro ama tilaawata doonto ka cabiro waa la nasahay waxaa la isweydiin karaa xukunkii hadduu baaqi yahay xikmada ku jirtaa maxay tahay in tilaawadii la nasakho waxaa la odhan karaa xikan baa ku jira xikmooyin ku jirana waxaa ka mida ibtilaa imtixaan takaaliiftuna waa ibtilaa الذي khلق الموت والحayاaة ليبلوكم أyكم أحسن cملا oo dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan mar haddayna qur'aanka ku oolin yani ma qaadanayno ama ma aqbalayno marka ibtilaa baa ku jira haddii la yidhahdo ota hore xikmada ku jirtaa maxay tahay iyadoo xukunkeedii la nasakhay haddana tilaawadeedu inay baaqi noqoto musxafka ay ku sugnaato waxaa la odhanayaa xikma ku jirta xikmada ku jirtana waxaa ka mida in looga jeedo tacabudka lagu cibaadaysanayo ee la akrinayo tilaawada laguna cibaadaysanayo salaadaha lagu tukanayo yani markaa kasratu sawaab abaalmarinta iyo ajarku inuu bato waxaa kaloo ku sugan yani waxa weeye in layna xasuusinayo nicmada uu ilaahay inoo galay oo yani khaasatan weliba marka la yani ay tahay shayga waxa loo nasakhay wax ka fudud yani yusriga iyo raxmadda ku jirta ee ilaahay inoogu naxariistay inaga fudaydiyey ayaa markaa ku sugan oo gabadhii in la yidhaahdo sanad baad markaa yani cadadbaxi ku jiraysaa waanad guursanaynin waad zinadii iyo quruxdii iyo ashyaada noocaasa iska ilaalinaysaa waanad udgoon ismarinaynin yani waxa weeye arrinka noocaasa waaa ku waxaa ku sugan mashaqo dhib baa ku sugan marka xukunkan muddada lasoo koobay waxa uu yahay aysar mid ka sahlan oo ka fudud kadalik waagii hore waxaa waajib ahayd ninka muslimka ah toban gaal hadduu la kulmo inuu ka cararaa inayna u bannaanayn laakiin koob iyo toban hadday noqdaan inuu ka cararaa u bannaanay marka ninkii toban inuu la dagaalamaa waajib ku ahayd markay soo degtay alana kafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa xukunkaa waa la fudaydiyey oo waxaa la yidhi ninkii muslim ka ahaa laba gaal yaanu ka cararin laakiin saddexda waa ka carari karaa saddex inuu ka carara waa u banaantay laakiin laba inuu ka carara uma banaana ata cabdillahi bn cabaas ka asaxday inuu yidhi man fara min isnayni fama fara waman fara min alaaثatin faqad man fara min isnayni faqad fara waman fara min alaaثatin fama fara kii laba ka carara waa cararay bimacnaa xukmu wuxuu leeyahay alfiraar min azaxf waciidkaasuu leeyahay dembi buu ku dhacay waman fara min alaaثatin fama fara saddex see kii ka cararay isagu ma cararin bimacnaa xukmu alfiraar ma laha marka waa tadkiir binicmat illah nicmada uu allah inagu galladaystay xasuusin inu xasuusinaya ku jirta nooca kale saddexaad ee naskiga waa in markaa waxa weeye tilaawada iyo xukunka labadaba la naskho bimacnaa dhigaalka ay musxafka ku taallo iyo xukunkii labadaba waa la nasakhay waa nooca saddexaad weyi tusaalihiisu waxay tahay waatay caaisha tihi kana fima unzila min alqur'aani casharu rabacaati macluumaati yuxarimna uma nusikna bikhamsi macluumaatin waxay tihi qur'aanka la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru rabacaati macluumaati yuxarimna toban naas nuug oo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan bimacnaa xukmu radaaca ayaa ka dhasha uma nusikna bikhamsi macluumaat dabeedna waxaa lagu nasakhay shan la yaqaan ayaa lagu nasakhay fatuwufiya rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam wahuna fima yuqra'u min alqur'an waxaa nebiga la oofsaday oo nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam iyadoo shantaasi ay ka mid yihiin qur'aanka la akriyo marka toban naas nuug oo la yaqaanaa in xukmu radaaca ay ku xidhan tahay oo wax toban ka yar xukunkaasi aanu ka dhalanayn taasi waxay noqotay mansuuf tilaawatan ila qur'aan bay ahaan jirteen xagga akrinta iyo xagga xukumka labadaba tii lagu nasakhaa iyadana la sii nasakhay oo shan baa lagu nasakhay shan naasnuugoo la yaqaana waxbay xaaraantinimeeyaan tii lafteeduna hadda qur'aanka kuma sugna lafteedana waa la nasakhay marka waxay tihi caaisha waxaa nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam iyadoo qur'aannimo loo akriyo waxaa looga jeedaa siday ahlucilmiga qaarkood ku xambaareen sida bayhaqi oo kale iyo culamo kaleba waxaa loo jeedaa bimacnaa bacdu nnaas ba akrin jiray oo aan markaa aan soo gaadhin warka nasakhaadda la nasakhay aanu soo gaadhin waktiga la nasakhay siday ugu dhoweyd geeridii nebiga sala allahu alayh wasalam daraaddeed bimacnaa nebiga geeridiisi yaday dhowdahay aan waxba ka hadhin ayaa la nasakhay yani wax fiicani ka ahayd dabeedna warkii nasakhaad iyadaanu dadka wada gaadhin oo qaar qur'aannimo weli usii akriyaan buu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam hadalkaa bayhaqina shaarixa laftiisana waa idin soo naqlinaya wejiga kale uu sheikhu sheegay wejigaa bayhaqi sheegay baa ka fiican anwaacda nasakha marka la eego waxay u qaybsamaan in bedel wax loo nasakho iyo in ilaa kayri bedel wax loo nasakho jamaahiirta culammadu way baneeyaan ilaa kayri bedelin in wax loo nasakho laakiin bacdi culamada ka midi waa diideen ou ka mid yahay shaafici laftiis siduu risaaladiisa ku sheegay shaafici wuxu uhi ilaaba ilaa waa in bedel jiraa culamo kaleo ra'yigaa shaafici ku tegeyna waa jiraan waana sida shankiidigu arjaxaayo ku nuxnuxsanaayo oo nasku laabudda inuu bedel yahay bedel leeyahay waxa u daliila bu yihi aayadda maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha marka laabudda waa in bedel jiraa bedelkaasi ama mid lamida ha noqdo ama mid ka khayr badan ha noqdo qor yidhi nasku ilaa kayri bedel waa bannaan yahay ama waa dhacay yidhi wax misaala ama tusaalaha waxay u heleen aayadda suurat lmujaadala ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat waxay yidhahdeen aayadda aayadda ka horeysa waa lagu nasakhay aayadda dambe ashfaqtum baa naasikha ah ta horena waa mansuuqo ta horena waa mansuuqo ida naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa waxaana lagu nasakhay ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat wax bedeloo loo nasakhayna ma jiro xukunkii horea la nasakhay xukun kalena laguma bedelin shardidigu waa ka jawaabay waxau uhi ilaaba ilaa xukun kalea lagu bedelay misaalkaa aad sheegteen ama masalada a u daliishateen daliil idiin noqon maayo waayo dee bedel waa jira ilaaba ilaa waajib haddii la nasakho sunna meeshii yimi ama calى alqwl اaakhar ibaaxaba timi tii la yidhaahdaba tii la yidhaahdaba haddii la yidhahdo sadqa yani markaa in laga hormariyaa saqa yani waxay noqotay sunay noqotay iyo haddii la yidhahdo mubaax bay noqotay mar layba bedel baa meesha yimi waayo haddii xataa la yidhahdo mubaax bay noqotay ibaaxadu waa ibaaxa sharciya waa ibaaxa khitaab ku sugnaatay ibaaxa asliya ama caqliya maaha waa ibaaxa khitaab ku timiyo nas uu sheegay marka sidaas aawade waa xukun sharciya haddii nadbi la yidhahdo waa sunno la yidhaahdana waajibkii un baa la nasakhay haddii la yidhahdana oo sunaa lagu bedelay haddii la yidhahdana waa waadixba marka bedel ilaaba ilaa waa joogaan marka taana waa sidaas anwaacda waxyaalaha haddaba lagu bedelayo wuxuu noqon karaa shayga in lagu bedelo shay ka fudud waana sida khaalibkaa shay la siman oo aan ka dhib badnayn ee xagga sahlanaanshaha kala siman xagga sahlanaanshaha kala siman iyo shay ka adag in l lagu nasaho lagu bedelo saddexdaa mid buu noqon karaa shay ka sahlan in lagu nasakho oo lagu bedelo horaynu usoo aragnay labadii aayado aynu misaalinay baa markaa waxba ka mid ah alana kafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatu saabiratu yaglibu miatayn xukunkani waa ka sahlan yahay waa ka fudud yahay xukunkii hore wakadalika ciddada gabadha laga dhintayna afarta bilood iyo tobanka habeen waa ka sahlan yihiin xukunkii hore sanadka ahaa shayga lagu bedelaa nooca labaad inaanu xagga markaa fudaydka aynay kala sahlanayn oo ay suumid tahay xagga sahlanaanshaha waa qibladoo kale baytulmaqdis baa loo jeesan jiray dabeedna waxa la kacbada u jeesa ruuxana in la yidhaahdo galbeed u jeeso iyo in la yidhaahdo koonfur u jeeso dee uma kala sahlana waa isugu mid xagga sahlanaanshaha xagga sahlanaanshaha waa isugu mid qad nara taqaluba wajhika fi الsamaءi falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawali wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam shayga lagu bedelay inuu noqdo shay ka adag yani kii waxa weeye la nasakhaayey shay ka adag inuu yahay waxaa loo tusaaleeyaa qawluhu tacaala وعlى الذiina yuطiquunahu fidyaة طcaamu miskiin وعlى الذiina yuطiquunahu fidyaة طcaamu miskiin faman تطوca خayrا fahuwa khayr lah وأn tasumuu khayr lakum in kuntum taclamuun xukunkaasi wuxuu ahaa dadka awoodi karaaya soomka inay u door leeyihiin inay soomaan ramadaan iyo inay iyagoo awoodi karaya soomkii intay iska daayaan fidyo bixiyaan raashin bixiyaan labadaasay u door lahaayeen dabeedna waa la nasakho waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum ashahra falyasumhu marka dadka awoodi karaayo soomka waxa la yihi ilaaba ilaa waa inaad soomtaan haddaa waxaweya yani noqotaan dad markaa yani xaadira oo inago acdaar ka maran waa inaad soomtaan shahida laba tafsiir baa ku sugan faman shahida minkum ashahra ay xadara minkum ashahra ay fi shahri oo shuhuudka looga jeedo xuduur nagaadi looga jeedo oo siday mufasiriintu u badan yihiin ah oo marka waxaa lagu sii darayaa waa inuu mawaanicna ka maran yahay iyo wejiga labaad oo ah faman shahida minkum shahra shahida bimacnaa shaahada minkum shahra falyasum marka xukunka lagu bedelay baa ka adag xagga fudaydka xukunkii hore markaa sidaas anwaacdaas u qaybsamaa wayajuuzu waxaa banaan nasku rasmi dhigaalka in la nasakho iyo tilaawada wa baqaau lxukmi xukunkuna baaqi noqdaa waa banaan tahay baqaau waxay ku cadfan tahay naskubay ku cadfan tahay waa gudanta wa nasku lxukmi xukunka in la nasakhaa banaan wa baqaau rasmi dhigaalkuna uu baaqi noqdo oo qoraalkii musxafka ay ku qornayd iyo tilaawadii ay baaqi noqoto taasina waa banaantay wanasxu naskigu naskii horuu ku cadfan yahay wayajuuzu waxa banaan annasku nasakhaad baa banaan ilaa bedelin bedel wax loo nasakho wa ilaa gayri bedelin waxaan bedel ahayna in wax loo nasakho ilaa gayri bedel loo nasakhaana banaan wa ilaa maa huwa akladu wax isaga ka adayg badanoo ka culus in lagu nasakhaa waa banaan tahay loo nasakhaa wa ilaa maa huwa akhafu wax ka fudud in loo nasakhaana waa banaan tahay anwaacu naski biictibaari naasikh wayajuuzu waxa banaan nasku lkitaabi bilkitaabi kitaabka kitaab in lagu nasakho bimacnaa aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu nasakho wa nasku sunati bilkitaabi sunno in la nasakho kitaab lagu nasakhaana waa banaan tahay wa bisunati sunno in lagu nasakhaana waa banaan tahay xadiis baa xadiis lagu nasakhaya wayajuuzu waxa banaan nasku mutawatiri mutawaatir in la nasakho bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakhaa waa banaan tahay nasakha qaar waxay qorayaan wanasku sunati bisunati waxaa kaloo banaan wanasku sunati sunada in la nasakho bisunati suna lagu nasakho wayajuuzu waxa banaan nasku mutawaatiri mutawaatir in la nasakho bilmutawaatiri xadiis kaloo mutawaatira lagu nasakho wanasku aaxaadi xadiis aaxaada in la nasakho bilaaxaadi xadiis kaloo aaxaada oan mutawaatir ahayn in lagu nasakho wa bilmutawaatiri waxa kaloo banaan aaxaadkii in la nasakho bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakhaana waa banaan tahay walaa yajuuzu ma banaano naskulkitaabi kitaab in la nasakhaa ma banaana bisunati sunna in lagu nasakha ma banaana wala lmutawaatiri walaa nasku lmutawaatiriba macnuhu dhacaya mutawaatir in la nasakhaana ma banaano bilaaxaadi aaxaad lagu nasakhaa ba'da ka la geliyey baa naasikh noqonaya lianna shaya maxaa yeelay shaygu yunsaku waa la nasakhaa bimilihi wax isaga lamida lagu nasakhaa wa bima huwa aqwaa minhu wax ka xoog badanna waa lagu nasakha laakiin wax ka daciifsan ama ka yacni ka xoog yar laguma nasakho halkana sheikhu wuxuu kaga hadlayaa anwaacda naskiga marka laga eego ka wax nasakhaya aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu nasakhaa waa banaan tahay waana dhacday waana tusaalaynay oo aayadihii qur'aanka isnasakhaayey baa ka mid a wa nasku sunati bilkitaabi sunno in la nasakho qur'aan lagu nasakho aayadda qur'aani wax nasakhaysa iyaduna waa banaan tahay waxaa ka mid a qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaءi falanuwaliyanaka qiblata tardaha fawali wajhaka shaطr اlmasjid اlxaraam bayt اlmaqdis in loo jeesto ay qiblo ahayd sunnaday ku sugnaatay aayad qur'aana lagu nasakhayna jeesiga bayt اlmaqdis markii hore loo jeesan jiray waa arin sunada rasuulka salى اllahu alayh wasalam iyo axaadiiskiisa ku sugnaaday lakiin nasakhaadda la nasakhayo waxaa lagu nasakhay aayad qur'aana tusaale labaad waagii hore ramadaan hadday soo gasho oo salaad cisho ay tukadaan yani waxaa xaaraan ka noqon jiray amaba ay seexdaan ama ay salaad cisho tukadaan waxaa xaaraan ka noqon jira inay wax dambe cunaan ama ay cabbaan wakadalika galmada haweenkuna xaaraan bay ka noqon jirta ida salaw اlcatama xaruma calayhim الطacaam والsharaab والnisa marka arrinkaa waa la nasakay waxaa lagu nasakhay uxila lakum laylata asiyaami arafasu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum waantum libaasun lahun calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum faalaana baashiruhuna faalaana baashiruhuna wabtaguu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xata yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr arrinkaa hore wuxuu ku sugnaaday sunne axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam aayad qur'aanana lagu nasakhay marka aayadda naasikha ah xadiis in xadiis lagu nasakhaana waa banaan tahay xadiis baa xadiis lagu nasakhaya kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha nahyiga markii hore uu reebay nebigu sala allahu alayh wasalam xabaalaha in la ziyaarto waxay ahayd mid sunada ku sugnaaday markii dambena suna lagu nasakhay xadiis baa lagu nasakhay waxa kaloo banaan yani markaa mutawaatirna in mutawaatir lagu nasakhaa waa banaan tahay mutawaatir baa la nasakhayaa mutawaatir baana lagu nasakhaya haddii loo jeedo yani xadiis mutawaatir oo xadiis mutawaatira lagu nasakhay kolley ma arag waxay u misaaliyeen culamadu lakin mashaayikda qaarkood waxay ula kaceen markii li nasku lmutawaatir bilmutawaatir yani waxa weeye xadiis mutawaatiroo lagu nasakhaayo aayad qur'aana waxay yidhahan qur'aankuna waa mutawaatir lakin xadiis mutawaatir oo xadiis mutawaatira lagu nasakhayo wax misaala uma arag culamada qaarkood oo doonay inay u misaaliyaan xadiis mutawaatira inuu naasikh yahay oo aayad qur'aana uu nasakho waxay u misaaliyeen aayaddii wasiyada ku saabsanay kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiin aayaddaasi waa mansuukha la yidhi waxaa lagu nasakhay laa wasiyata liwaariin xadiiskaasina waa mutawaatir dhowr iyo toban saxaabi baa laga soo wariyey saas aawadee bacd alculamaa waxay tilmaameen inuu mutawaatir yahay inuu mutawaatir yahay bay sheegeen inkastoo culamada qaarkood ay taas markaa waxa weeye ay yidhaahdeen yani misaal uma noqonayso misalkana waxay yidhahdaan lama ictiraado wالshaأnu laa yuctarad الmisaalu id qad kafa اlfardu walاxtimaalu misaal lama bushiyo waayo waxaa looga jeeda tawdix اlqaacida marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani aayadda qur'aanka ee ku aayaadka ku soo arooray mawaariista ama faraa'ida baa naasikha ah xadiiskuna waa mubayin linaski u cadaynayaa une naasiku aayad ba aayad lagu nasakhay aayad ba aayad lagu nasakhay bay yidhahdeen waxaa ka mid a in aaxaad la nasakho aaxaad lagu nasakho yani waxa weeye kuntu nahaytukum can ziyaarati اlquburi fazuruuha in waxa weeye aaxaad la nasakho mutawaatir lagu nasakho aaxaad baa mansuukh ah mutawaatir baana wax nasakhaya mutawaatir ayaa wax nasakhaya culamada qaarkood waxay ula kaceen xaggii marka waxa weeye aayad qur'aan inay nasakhday waxay yidhahdeen aayaddu maadaama ay mutawaatir tahay waa mutawaatir yani nasakhay aaxaad oo misaalkii aynu soo sheegno kale misaaliyey lakin hadda xadiis mutawaatir oo xadiis aaxaada nasakhay hadda iguma xaadirayso xaadir iguma aha walaa yajuuzu nasku lkitaabi bisunna kitaab in la nasakho bimacnaa aayad qur'aana oo sunno lagu nasakhaa xadiis nebi taasi ma banaana wala lmutawatiri bilaaxaad mutawaatirna in la nasakho oo xadiis aaxaada loogu nasakhaa ma banaana waayo waxay dhahan waxaa shardi ah shayga shay nasakhaya inuu shaygaa la mid yahay oo u dhigmo amaba uu ka xoog badan yahay waxay u deliishadeen qawluhu tacaala maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha wax kale lama sheegin bay dhahdeen ima waa inuu la mili yahay oo la mid yahay ama waa inuu ka khayr badan yahay waxayna yidhahdeen xadiidka aaxaadka ahi mutawaatirka mislina lama aho uma dhigmo kamana khayr badna wakadalika sunada ama xadiidku qur'aanka mislina lama aha walow mutawaatir ba ha ahaadee kamana khayr badna bacd alculamaa waxay yidhahdeen waa banaan tahay jamaahiirta culamadu waxay qabaan aayad qur'aana inaan xadiis nebi in lagu nasakhaa inaanay banaanayn bacdi yidhi waa banaan tahayna waxay yidhahan may dhicin waa jawaaz caqliga yidhahdeen wاnasku bilaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin calى الsawaabi saaxibu lmaraaqi waxa uu yidhahdaa in kitaab wax lagu nasakho oo inaga nidhi bacda tala gesho ayaa naasikha wanasku bialaaxaadi lilkitaabi aaxaad inuu wax nasakho lagu nasakho aaxaad ou naasikh isagu yahay aayad qur'aanana uu nasakho aayaddu mansuukho tahay laysa biwaaqicin cala asawaabi ma dhicin sida saxane sawaabka marka lagu socdo shanqaydigu aada buu u radiyey marka hadalkan waxa uu ku radiyaa kitaabkiisa mudakirada waa ku radiya wakadalik adaa lbayaanka waa ku radiya laba mawdic oo ka mid ah wuxuu ku radiyaa markuu fasiraayo waidaa badalna aayata makana aayati wallahu aclamu bima yunazilu qaluu inama anta muftar min suurati naxli wuxuu kaloo ku radiyaa oo masalada isagana iyadana kaga hadlaa fii qawlihi tacaala fii tafsiiri qawlihi tacaala qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yطcamuhu ila an yakuna mayta alaaya labada aayadood min suurati alancaam markuu sheegay jamaahiirta culammadu inay sidaa ku tageen ayuu wuxuu yidhi cidda sidaa ku tagtay iyadoo farabadnidooda iyo cilmigooda mid walba lala qabo haddana masalada noocana waa ku khaa'een waa ku khaa'een buu yidhi aayad qur'aana inay mansuukho noqoto oo xadiis aaxaadi nasakhaa waa bannaantay waana dhacday aayaddaa daliishateenna ma diideyso maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mitliha waxayna u diidaynin halkaad tidhaahdeen xadiis aaxaadi aayad lama mitl aho uma dhigmo kamana khayr badna halkaad tidhaahdeen misliyada iyo khayra khayryadu marba waxbay noqonaysaa si adilada loo kulmiyo shayga lagu nasakhay yacni waxa weeye ayay ku xidhan tahay marka waxa weeye misli lama aha kamana khayr badna markaad tidhaahdeen yacni waxa weeye xukunka lagu bedelay ayaa wuxuu noqon karaa mid la misliya ama mid ka khayr badan oo xaggii xukumka u fasiray xaggii xukumka ayuu ufasiray waxaana ka mida buu yihi ilaahay markuu yihi qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamuhu ila an yakuna mayta afartii shay la sheegay xasrinta muxaramaadkii lagu xasriyey afartaas xasrinta mansuuka ah oo waxaa lagu nasakhay axaadiis aaxaada waayo dameeraha dadla jooga ah ee dadku ay haystaan waa xaaraan in allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi alxumri alahliya waxaa kaloo laynoo sheegay ashyaa kale oo axaadiis aaxaada ku soo arooray kulu dii naabin min asibaaci wa kulu dii miqlabin min aطayri faakluhu xaraam rawahu muslim fi صaxiix marka axaadiistaasi waa aaxaad xasrintiina waa ka baxsantahay marka waa in la yahay xasrinta in lagu koobo muxaramaadka afartaas waa mansuukh bilaxaadiisi yani axaadiista aaxaadka lagu nasakhay yani saasuu shanqaydigu odhanaya weliba waxay markaa yidhaahdeen markay ka hadlayaan masaladan jamaahiirtu mutawaatirka iyo aayaadka qur'aankuba waxay faa'iideynayaan waxa weeye waa waa yaqiin axaadiista aaxaadkuna waa danni oo siday jamaahiirta mutaakhiriinta ku tageen shay dannina ma ma rafcin karo ma nasakhi karo shay markaa yaqiini ah ishkaalkaa laftiisa culamada qaarkood baa ka jawaabay waxaan filayaa shawkani inuu ahaa irshaadu fuxulka arrinka ku saabsan shanqiidii laftiisu waa sheegaan filaya arrinka ku saabsan waxa weeye kana yaqiini buu ahaa axaadiista aaxaadkuna waa danni yani aayaadka qur'aanka iyo axaadiista mutawaatirka ah hubuudkoodi iyo sugnaanshahoodii ayaa wuxuu ahaa yaqiini laakiin baqaaga uu xukunku baaqi noqonayo ilaa yawmi alqiyaama yaqiini ma aha waayo lama odhan xukunka lama nasakhaayo baqaaga xukunkaasi uu baaqi noqonayo oo isagu uu jiraayo ilaa yawmi alqiyaama wuxuu ahaa danni waayo waa qaabil linasri marka waxaa marka aayadda xadiidkani caariday maaha hubuudka aayadda maaha xukunku inaanu sidaa hore u ahaan jirin ee xukunku daymuumada uu sidaa ku daa'imayo ayaa xadiidkan aaxaadki buriyey inuu xukunku daa'imo ilaa yawmi alqiyaama o aan la nasakhinna waa dani marka dani dani in lagu nasakhay kamabay bixin saasaa bay udhigan adif ilaa dalik weliba waxaad ku dartaa axaadiista axaadku ma dani bay faaideysaa ma yaqiini bay faaideysaa kudeed waa masala mukhtala mukhtalafatu fiiha mukhtalafun fiiha waa masale la isku khilaafay waayo bacd alculamaa waxay leeyihiin yaqiin buu faa'ideeya xadiis kastoo saxiixi yaqiin buu faa'ideeya waana sida imaam axmed ibn xambal laga soo naqliyey yani ibnu xasm daahiri marka uu yihi yani culamada qaarkood saasay ku tageen ahlucilmiga qaarkoodna ay u nisbeeyeen ba selafki inay saa qabeen ay yidhaahdeen dani buu faa'ideeyaay umuurahan muctazile iyo markaysa waxaan marka ayaa la yimi intaasi kole waa jawaabtan arkay jawaab kale oo mas'aladan kolley aniga igu soo dhacday wakti hore fii bacdi majaalisna aan ka sheegay baa jirtay jawaabtaasi waxay tahay waa in la yidhaahdo xadiidka aaxaadka ahi ama xadiidku ama aaxaad ha noqdo ama mutawaatir ha noqdee waa mili buu qur'aanka leeyahay waayo xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud iyo ay soo wariyeen saxiixu wuxuu sheegaya in nebigu yihi sala allahu alayh wasalam alaa wainii uutiitu lqur'aana wamislahu macahu inuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam qur'aanka waa laysiiyey mid qur'aanka u dhigma oo la midana waa laysiiyey waa xadiidka marka binafsi alxadiid wuxuu nebigu sheegay qur'aanka inuu xadiidkuna mili la yahay marka bushiga iyo ictiraadkaas waa dhici kartaa masalada in lagu jawaabo fayankun sawaaban famin allah wayankun khaطan faminii wa min ashayطan wayajuuzu waxa banaan nasku lkitaabi kitaab in la nasakho bilkitaabi kitaab lagu nasakho aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu nasakhaa waa banaantay wa nasku sunati sunno in la nasakha waa banaantao bilkitaabi kitaab lagu nasakhaa bimacnaa aayad aayad qur'aana lagu nasakhaa wa bisunati wa nasku sunati bisunati sunada in la nasakho sunno lagu nasakhaa waa banaantay wayajuuzu waxaa banaa nasku mutawaatiri mutawaatir in la nasakho bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho xadiis mutawaatir xadiis mutawaatir lagu nasakhay wax misaala u garan mayno laakiin aayad qur'aan oo aayad qur'aana lagu nasakhay waxay noqonaysaa in mutawaatir mutawaatir lagu nasakhay wa nasku aaxaadi aaxaad in la nasakhaa banaan oo bilaaxaadi xadiis kale oo aaxaada lagu nasakho wa bilmutawaatiri aaxaadna in la nasakho mutawaatir lagu nasakhaa waa banaan tahay waxay misaaliyeen xadiisa aaxaada aayad qur'aanay nasakhayso walaa yajuuzu ma banaano nasku lkitaabi kitaab in la nasakho bisunati sunno lagu nasakhaa ma bina ma banaana waayo misli baynay la ahayn buu inoo keeni doonaa wala lmutawaatiri walaa nasku lmutawaatiri mutawaatir in la nasakhaana ma banaana bilaaxaadi aaxaad lagu nasakhaa lianna shaya maxaa yeelay shayga yunsakhu waa la nasakhaa bimilihi mid lamida ayaa lagu nasakhaa wa bima huwa aqwa minhu wax ka xoog badanna waa lagu nasakhaa laakiin wax ka xoog yar oo adcaf ka ah laguma nasakho atacaarudu bayna aladila idaa tacaarada nutqaani laba manduuq hadday iska hor yimaadaan bimacnaa laba daliiloo lagu dhawaaqay xadiis iyo aayad ama laba aayadood ama laba xadiis nutqaanku waxa weeye waa aayad iyo xadiisune falaa yakluu kama madhna ay huwa tacaarudku ima an yakuunaa inay noqdaan ama inay noqdaan caamayni laba caam aw khaasayni ama laba khaas aw axaduhumaa caaman ama midkood uu caam noqdo oo mid markaa macno guud sheegaya uu noqdo waalaakharu ka kalena khaasan khaas uu noqdo aw kullu waaxidin minhumaa ama mid kastoo labadooda ka midii uu noqdo caama min wajhin mid gees ka caam ah wa khaasan min wajhin gees kalena khaas ka ah fain kaana hadday yihiin caamayni laba caam ay yihiin wa amkana ay suurowdo aljamcu baynahumaa in la kulmiyo jumica waa la kulminaya wain lam yumkin haddaanu suuroobin aljamcu kulminta la kulminayaa baynahumaa dhexdooda yutawaqafu fiihimaa waa laga tawaqufayaa in lam yuclam itaariikhu haddaan taarikh la ogaan weeyi bimacnaa siday ukala u kala horreeyeen haddaan la ogaanin waa laga tawaqufaya fain culima haddii la ogaado ataariikhu taarikh la ogaado fa yunsaku waxaa la nasaxayaa almutaqadimu kii horreeyey waxaa markaa lagu nasakhayaa bilmutaakhiri kii dembeeyaa lagu nasakhaya wakadalika sidaas oo kaley ahaatay idaa kaanaa hadday noqdaan khaasayni laba khaas wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood caaman caam uu yahay walaakharu ka kalena khaasan khaas uu yahay fa yukhasasu waa la khasisaya alcaamu kii caamkaa bilkhaasi khaaskaa lagu khasisaya wax lagaga soo reebaya wain kaana hadduu yahay kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka midi caaman min wajhin mid gees caamka ah wa khaasan min wajhin geesna khaaska ah fa yukhasasu waa la khasisaya cumuumu kulli waaxidin mid kastaba caamnimadiisa bikhusuusi laakhari baa lagu khasisaya halkan wuxuu ka hadlayaa baabka tacaarud adila adilada tacaarudkeeda ayuu ka hadlaya waxaynu ogsoonnahay adilada sharciga ahi marka hore isma buriso ma tanaaqudo oo isma burinayso afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira yani qur'aanka may ku tadabburaan oo may u fiirsadaan yani qur'aanka haddii uu markaa ka iman lahaa ilahay agtiisa yani markaa cid aan ahayn hadduu ka iman lahaa cid kale agtiisa hadduu ka iman lahaa ikhtilaaf fara badan baa lagu ogaan lahaa laakiin maadaama uu xagga ilaahay ka yimi wax iskhilaafa male marka laba daliil oo kasta ad u malaysa inay tacaarudayaan weji maqbuul ay culamadu u kulminayaan baa jira imaa jamci la kulminayo ama waxa weeye naski la isku nasakhaayo midkoodka kale ka dambeeyey oo naasikh iyo mansukh ay noqonayaan ama waxa weeye markaa tarjiix la kala arjaxayo saddexdaa midnaba hadday suuro geli weydo waa laga tawaqufaya labada daliya iscaaridaya haddaba wuxuu yidhi ama waa inay noqdaan laba caam ama waa inay noqdaan laba khaas ama waa inay noqdaan mid caam iyo mid khaasa ama waa inay noqdaan mid kastaaba weji inuu caamka iyo wejina khaas ka yahay haddii labada daliil tacaarudku ka dhexeeya ay tahay daliil caama iyo daliil khaasa hadday sidaas yihiin waa la isku khasisaya laakiin caamka iyo khaaska marka waxa weeye la isku khasisaya waa goorma waa marka tanaafi ama tacaarud ka dhexeeyo halkaa mas'alo baa ku jirta ay u baahan tahay dalabatulcilmigu inay ku baraarugto masaladaas waxay tahay waxaa iskaga qaldama laba mas'alo caamka iyo khaaska marka la isku khasisaayo iyo mas'alo ay yidhaahdaan tawsiis cala bacdi afraad alcaam laa yukhasis labada mas'alo waa kala duwan yihin caamka iyo khaaska goorta la isku khasisaya waxa weeye labadooda xukum markay iskhilaafsan yihiin weyi oo khaaska xukumka lagu sheegay ee lagu xusay waa xukun ka duwan xukunka caamka lagu sheegay oo waxay ahayd khaaskan inuu caamka soo gudagalo dabeedna xukum khilaafsan xukunkii caamkaa lagu xusay tanaafigaa ka dhaxeeya daraaddeed baa la isugu khasisaa jamcan bayna aladilla laakiin haddii khaaskii lagu sheego xukum waafaqsan xukunka caamka taksiis lagama qaato taksiis lagama qaato khaaskii baa waxaa lagu sheegay xukum waafaqsan xukunka caamka lama odhanayo caamkiiyo khaaska waa la isku khasisaya waayo waaba waafaqsany oo caamkii waxa weeye xukunkii lagu sheegay ayaa markaa afraaddiisii caamka wax ka midana xukunkii lagu sii xusay marka jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen inaana taksiis laga qaadanaynin subilislaamkii oo masaaishaad ku arkaysa uu ku celcelinayo janaahiru awsaarkii atawsiis cala bacdi afraad alcaam laa yukhasis abu sawr wadaada la yidhaahdo magaciisa mala khaalid ibn ibraahim baa la odhan jiray baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi waa laysku khasisaya waa laysku khasisayaa masaladaana culamada qaarkood waa ku naqdiyeen oo waatay culamada qaarkood yidhaahdeen abu thawr fi ismihi kasmihi fi hadihi اlmas'ala abu thawr magaciisu kala mid yahay masaladan ahlucilmiga qaarkood baa laakin daafacay oo waxay yidhahdeen mas'aladan abu thawr waa lagu ilzaamiyey oo waxa weeye marka masaa'ilu fatwooday baa la yidhi ra'yigaasaa ka dhalanaya e oo laga qaataye wuxuu markaa ku tiraabay oo ku hadlay maaha waxaan filaya culamadii daafacaysana waxaa ka mid ahaa zarkashi baxrulmuxiidka balaadakae almuhim caamka iyo khaaska haddii tanaafi ka dhexeeya waa la isku khasisaa laba caama hadday yimaadaan waxaa la samaynaya waxa wey waa la kulminaya hadduu suuro galo waayo icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaaya axadihima hadday suuro geli weydo taasi taarikhdaa la baaraya kii dambeeyaa naasik laga dhigaya kii horreeyana mansuuq baa laga dhigaya hadday taasina suuro geli weydo tarjiix baa la samaynaya mala tarjiixa sheku carabka kuma dhufan tarjiixaasi hadduu suuro geli waayona waa laga tawaqufaya daliilka raajixa baa lagu camal falaya haddii waxa weeye mid raajix noqdo midna marjuux noqdo tarjiix marka lagu sameeyo raajixa lagu camal falaya haddii tarjiixna la garan waayo waa laga tawaqufayaa waa la iska taabiya laba khaas hadday yihiinna waa saasi leeg marka hore waa la kulminaya haddii kulmintii suuro geli weydo taarikhdaa la baaraya waa la isku nasakhaya kii dambeeyaa naasik noqonaya hadday taasina suuro geli weydo waxaa la samaynaya tarjiix waa la kala arjaxaya raajixa lagu camal falaya marjuuxa laga tegaya hadday taasina suuro geli weydo waa laga tawaqufaya haddii labada daliil midna weji caam ka yahay wejina khaas ka yahay mid waliba mid waliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay tacaynkaasi tarjiixiisa aad buu adag yahay mid waliba hadduu wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay waxaa lagu samaynaya qadarka ay isku qabsadeen ee ka dhaxaysa ayaa waxaa la raadinaya daliil kala arjaxa ayaa la raadinaya waxyaala lagu kala arjix karana waxaa ka mida daliil kala furtay baa in la helo waxaa kaloo ka mida in waxa weeye labada midkood cumuumkiisa uu maxfuud yahay midna cumuumkiisa uu yahay yani marka waxa weye mid la khasisay marka taas tarjiixeedu aad buu adag yahay tusaalaheedu waxay tahay tusaalaheedu waxay tahay aayadda uu ilaahay uu yihi wاladiina yatawafauna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra arbacata ashhuri wa cashra aayaddaasi wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay iyo aayadda uu ilaahay yidhi wa ulaatu lxamli ajaluhuna an yadacna xamlahuna labada aayadood mid waliba wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay aayadda wladiina yatawafauna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra waxay caam ku tahay yani fi lxawaamili waalxawaa'il yani kuwii uurka lahay iyo kuwaan uurka lahayn intaba caam bay ku tahay waxaynay khaas ku tahay fi lmutawafa canhuna azwaajihuna kuwii marka waxa weeye dumarku dumarkii raggu ka dhintay bay khaas ku tahay aayadda kale wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waxay caam ku tahay kuwii la furay iyo kuwii laga dhintayba waxayna khaas ku tahay kuwii uurka lahaa marka labada aayadood mid waliba wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay kuwii uurka lahaa ee la furay waxaa la gaara aayaddan waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna kuwii uurka aan lahayn ee laga dhintayna waxaa la gaara waladiina yatawafawna waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna adwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra kuwii labadaa sifa kulansaday in laga dhintay uurna ay leeyihiinna labada aayadood tanna waa soo gudageli karaan tanna waa soo gudageli karaan daliil khaarijiyaa loo raadinayaa oo kala arjaxa xadiis ba haddaba la helay oo nabigu sala allahu alayh wasalam subaycat alaslamiya waa kii markaa ku yidhi qad xalalti xalaal baad noqotay nin baa ka dhintay dabeedna markaa muddo yar dabadeed bay ilmo dhashay gabadhii oo isqurxisay oo markaa ayuu arkay nin saxaabiyi dabeedna wuxuu ma waxaad doonaysa inaad guursato ilaa afar bilood iyo toban habeen afar bilood iyo toban habeen ilaahay ka soo wareegaan wax guur la yidhahdaa ma jiro nabigay u timi sala allahu alayh wasalam bimacnaa waxbay maad cadad bixin markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi xalaal baad noqotay guurso muddo yar dabadeed baynay dhashay waxaan filaya riwaayadku inay labaatan iyo meelaha ku sheegayiin ba calaa kulli xaal xadiiskaasaa kala furtay marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo gabadhii uur le ama ha laga dhinto ama ha la fure waxay ku cadad baxaysaa un inay waxay uurka ku siddo inay dhigto keliyay ku cadad baxaysaa ida tacaarada nutqaani laba manduuq hadday markaa iscaaridaan falaa yakluu kama marhna ima an yakuuna ama inay noqdaan caamayni laba caama waxaa la mid ah waxyaalaha markaa wejigan caamka wejina khaaska ay aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah adilada sheegaysa nebiga in lagu saliyo sala allahu alay waslam markastoo lasoo qaado wa caamun fi lawqaat ama khudbad jimca ha jirto ama wakti kale ha ahaato waxayna khaas ku tahay salliga nebiga sala allahu alay wasalam axaadiista sheegaysa hadduu khatiibku mimbarka karo oo yani khudbadda u gudagalana inaan la hadlinna hadal oo dhan bay caam ku tahay salli iyo keyrkeedba waxayna khaas ku tahay fii waqti alkhudba marka waa laba daliil oo mid kastaba wejina caamkaya wejina khaaskaya wejina caamkaya wejina khaaskaya tarjiixeed waa deg culamada qaarkood waxay cuskadeen oo ay yidhaahdeen waxaa markaa waktiga khudbat ljumuca lagu jiro waa inaan markaa waxa weeye yani markaa la hadlin xataa saliga marka khudbadda laga baxo dabeed inaad ku salida mooyaane marka khudbadda lagu jiro waa ina xataa xaaladda aanad ku saliin waayo waxaa soo arooray xadiis sheegaaya yani waxa weeye qofka ku yidhaahdo walaalkii ansit iyadoo khatiibku khudbadaynayo faqad lagaa ansit inuu yidhahdana waa waajib amru bilmacruuf macruuf amraayo haddana iyaday waajib tahay dee waxaa la yidhi markaa xaaladda in ad samayso ma aha saaxibu laqwi baad ku noqonaysa waxaa la mida awqaadda la nahiyey yani salaadaha sunayaasha ah iyo salaadaha marka waxa weeye sida taxiyat lmasjidka oo kale waa mutacaarid mid waliba weji bay caam ka tahay wejina khaas bay ka tahay marka tarjiix calaa kulli xaal umuuraha lakala arjaxaya waxay u baahan tahay adila khaarijiya adilo ka baxsan labada daliil bay u baahan tahay idaa tacaarada hadday iscaaridaan nudqaani laba daliiloo mantuuqa oo lagu dhawaaqay bimacnaa aayad iyo xadiis ama aayad iyo aayad ama xadiis iyo xadiis falaa yakluu kama madna tacaarudku ima an yakuuna inay noq ama inay noqdaan caamayni laba caam aw khaasayni ama laba khaas aw axaduhumaa midkood caaman caam inuu yahay walaakharu ka kala khaasan khaas uu yahay aw kulu waaxidin minhuma ama mid kastoo labadooda ka midi caaman min wajhin mid weji caam ka a uu yahay wa khaasan min wajhin wejina mid khaas ka a uu yahay fain kaanaa hadday yihiin labadooduba caamayna laba caam ay yihiin wa amkana ay suurowdo aljamcu baynahumaa in la kulmiya jumica waa la kulminaya wain lam yumkin haddaynay suuroobin aljamcu kulminta baynahumaa dhexdooda la kulminayo yatawaqafu fiihima waa laga tawaqufaya in lam yuclam itaariku haddaan taarikhda la ogaan fain culima taariku taarikhda haddii la ogaado fa yunsaku waa la nasakhaya almutaqadimu baa la nasakhaya bilmutaakhiri kii ka dambeeyaa lagu nasakhaya kii horeeyeyna waa la nasakhaya waxaana naasikh noqonaya ka dambeeyey wakadalika saas oo kale u ahaaday in kaana hadday yihiin khaasayni laba khaas wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood caaman caam uu yahay walaakharu ka kalena khaasan khaas uu yahay fa yukhasasu waa la khasisaya alcaamu caamka la khasisaya bilkhaasi baa lagu khasisaya wain kaana hadduu yahay kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida caaman min wajhin mid weji caamka ah wa khaasan min wajhin weji kalena khaaska ah fayukhasasu waa la khasisaya cumuumu kuli waaxidin mid kastaba caamnimadiisa macnaha guuda uu sheegayo minhumaa labadooda ka mida bikhusuusi ilaakhari ka kale khaasnimadiisa ayaa lagu khasisaya sida loo yani iyaga loo kala arjaxayana waxay u baahan yihin daliil khaarijiya oo kala furtaa wallahu aclam subxaanaka allahuma rabbi lcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed waxaa inoogu dambeeyey baabu tacaarud marka waxaynu tilmaamnay haddii ay iscaaridaan yani laba nas ama laba caam ama laba khaas in marka hore la jamcinaayo o la kulminaayo hadday suuragal tahay hadday suuro geli weydana taarikhda in la baarayo oo laysku nasakhaayo kii dambeeyey naasikh laga dhigaayo ka horeeyeyna mansuukh laga dhigaayo haddii taarikhda la garan waayo tarjiix baa la samaynayaa baynu dhihi waa la kala arjaxaya asbaabta lagu kala arjaxayaa asbaabo badan bay culamadu sheegaan waxyaalaha markaa wax lagu kala arjaxaana waa badan yihiin daabidna waa leeyihin yacni ma koobmayaan boqolaal bay gaadhayaan waxyaalaha wax lagu kala arjaxaa mi-aad qطb raxaaha quwaة madina fahiya lada tacaarudi maina yani daabidka ay leeyihiin daabidka ay leeyihiin waxa weeye wax kastoo malaha xoojiya waxbaa lagu arjaxaa shaygaasi inuu shaygaa ka xoog badan yahay xagga sanadka xagga sugnaanshaha xagga markaa matniga dalaalada wax kastoo malaha xoojiya tarjiix bay keensadaan daabidku waa kas marka asbaabaha waxaa lagu kala arjaxaya mar waxay noqotaa labada nas wax ku sugan gudahooda oo labadan daliile iscaariday ama labadan xadiis inay kala quwo badan yihiin mid baa saxiixa oo sanadkiisa saxiix yahay midna waa xasan asaxiix arjax min alxasan saxiixi mid baa saxiixun lidaatihi ahaa midna waa saxiixun ligayrihi saxiix lidaatihi ka xoog badan saxiix ligayrihi saxiixi mid baa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo isku waafaqeen midna bukhaari iyo muslim iskumay waafaqin ama bukhaari iyo muslimba may soo warin ka bukhaari iyo muslim isku waafaqeen baa ka xoog badan ka midkood soo wariyey baa midkood kuu soo wariye ka xoog badan mid baa dhowr dariiqoo saxiixa leh midna waxa uu leeyahay hal dariiqoo saxiixa ka dhowrka dhowrka dariiqa saxiixa ah leh baa ka xoog badan ka halka dariiq leh yacni waxaa laga eegayaa wax kastoo malaha xoojiye ayaa laga eegaya labada raawi ee soo wariyey mid hadduu dhowr dariiq leeyahay oo saxiixa midna uu leeyahay hal dariiq ka dhowrka dariiqa saxiixa leh baa marka arjax ah oo miisaan badan waxaa lagu eegayaa wax malaha xoojiye ayaa la eegaya culamaduna waxay yidhahdeen munxasir ma noqonayso lama koobi karaayo ama wax koobmaya ma aha dariiqyada wax lagu kala arjaxaay laba raawi hadday soo wariyaan wax oo labadaa raawi laga soo wariyey midna uu qisada isagu ay khusaysay oo ayba qabsatay midna looga warramay labada waxaa xoog badan ka qisadu isaga khusaysay waayo danaynta uu danaynaya waa ka fara badan tahay kan kale sida uu danaynayo nin baa yidhi ba la yidhi xidiga qubad ma maqasheen buui markaasu annagaa bay nagu qabtay ya adiga maqal bay kula tahay annaga waaba nagu qubteen buui waxyaalaha marka ay ku misaaliyaan culamada waxaa ka mid a maymuna nabigu sala allahu alayh wasalam gursadka uu guursaday cabdullahi bnu cabaas waxa uu yihi tazawaja maymunata wahuwa muxrim nabigu sala allahu alayh wasalam maymuna wuxuu guursaday isagoo muxrim ah muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey maymuune lafteeda waxaa laga soo wariyey inay tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu i guursaday anigoo xalaal ah bimacnaa xalaal baanu ahayn bay tidhi muslim baana saxiixiisa kusoo wariyey marka cabdullahi bnu cabaas qisada isagu waa maqlay laakiin qisada maymuune iyada waa khusaysay waayo waa ciddii guurka ku dhacayeyba marka maadaama ay sidaas tahay waxa khaalibu danni ay tahay inay uga dabdi badan tahay adif ilaa dalika weliba cabdullahi bnu cabaas waktigaa uu nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuno guursaday wuxuu ahaa inan yar laakiin maymuna waxay ahayd gabarh weyn idan oo weliba marka waxa gabarh weyn oo carmala bay ahayd nin hore soo martay marka waxaa ku sugan laba sababood oo wax arjaxaya waa mida maymuna waxay ahayd wakti taxamul yani markaa qof markaa qaangaara lakin cabdillahi bnu cabaas waxa uu ahaa waktigaas yani inan aan qaangaadh ahayn buu ahaa sababta labaad waxay tahay cabdillahi bnu cabaas qisadu maqal bay ku tahay laakiin maymuna waxa wey iyadaa bay khusaysaa waa xidiga qubad ma maqashay iyo annagaa bay nagu qabteen marka ta noocaas oo kale culamada qaarkood waxay yidhahdeen tarjiix baa lagu samaynaya weliba waxaa jirta riwaayo kale oo la soo wariyey oo aburaafic isaguna uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuna wuxuu guursaday isagoo xalaal ah anna waxaan ahaa yani ruuxii yani markaa udhaxeeyey maymuuna iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam marka qisadii isagu waa baashiray yani waana weynaa marka laba sababood oo tarjiix keensanaya baa ku sugan waa misaal baynu u qaadanayna inkastoo bacdu ahli cilmi ay yidhaahdaan qisadan waxaa ka suura gala jamci in la kulmiyo xagga kale haddaad ka eegto weji arjaxa ayaa jira qisada kale oo ku saabsan bukhaari iyo muslim inay isku waafaqeen laakiin maymuuno warkeeda bukhaari iyo muslim iskumay waafaqiine muslim baa gaar u soo wariyey marka waxaynu u jeednaa mujaradu misaal laa tarjixu mas'ala mas'ala inaynu arjaxayno ugama dan lihin culamada qaarkood waxay yidhahdeen jamci baa ka suuragala oo labada war isma diidayaan wejiga noocaasana culamada martay waxaa ka mid ah yaxya bnu sharaf annawowi kitaabkiisa alminhaaj sharxu muslim oo waxa uu yidhi yani mid waliba laba ariiq buu leeyahay ariiqu abu hurayra u nisbeeyey baa jira lakin ariiqa anigu ma taalacan wuxuu yihi abu hurayrena waxaa laga soo wariyey sida cabdillahi bn cabaas laga soo wariyey oo kale inuu nebigu guursaday sala allahu alay waslam maymuuna isagoo muxrim ah mana baxsino ma baarin yani nawowi naqligiisu mana arkin marka idan wejiga ku saabsan isagu waxa weye cabdillahi bn cabaas waa keli nawowi wuxuu leeyahay keli maahe abu hurayra ku weheliya riwaayada caynkaas ah inuu nebigu markuu maymuuno guursaday muxrim ahaa abu hurayra ku weheliya shamci suuragal ah marka tacadudkii waa ku sugan yahay waxaa kaloo ku sugan bukhaari iyo muslim inay isku waafaqeen marka idan waxa uu yidhi waxaa ka suuragalaba jamci laa xaajata ila tarjiix in la kala arjaxa uma baahna tazawajaha wahuwa muxrim waxaa looga jeedaa isaga oo bil xurmale ku jira axrama hamzadu waa dukuul axrama bimacnaa dakhala fi lxaram ama fi lashhuri alxurum makaan xurmo leh ama zamaan xurmo leh ayuu galay waa loo isticmaala axrama sida loo yidhahdo acraqa dakhala fi lciraaq aymana dakhala fi lyaman ascada dakhala fi sacuudiya sida taasoo kale loo yidhaahdo waxaa la odhan karaa axrama bimacnaa dakhala fi makaanin xurum yani meel xurmale buu galay ama zaman xurmale buu galay waxaan u keenay in saa loo isticmaalo ashcaar ay ka mid tahay qatalu bnu cafaana muxrima cusmaan bnu cafaan waxay dileen isagoo muxrim cusmaan uu yahay waxaana la isku waafaqsan yahay cusmaan bnu cafaan inaanu xajiya cumro midnaba aanu ixraamanin waktigaas marka muxrim waxaa looga jeedaa beled xurma lehoo madiine ah isagoo ku sugan bay dileen mid ka daran buu soo naqliyey shicir kale wakti hora kolley igu dambeysay wuxuu markaa ahaa qatalu kisra muxriman kisra waxay dileen boqorkaa gaalka ah isagoo boqorkaasi muxrim yahay waxaa loo jeedaa bil xurmale uu ku sugan yahay bil xurmale uu ku sugan yahay marka sidaas aawadeed tazawajaha wahuwa muxrim waxaa looga jeedaa isagoo yani bil xurmale ku sugan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam maymuuno guursaday xalaalna waa la garanaya waxaa laga tilmaamaya xaj iyo cumro midnaba isagaan ixraamnayn ayuu guursaday marka jamciga ba calaa hada alqowl marka lagu socdana ay tusaale u noqonaysaa waayo lianna almuraada min almisaal tawdixu alqaacida tawdiixa alqaacida yani waxaa markaa looga jeedaa lianna almuraada min almisaali tawdixu alqaacida qaacidada in la caddeeyaa looga danleeya jamciga waxaa kale aynu tusaalaynaynaa nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam sharu shuhadaa aladi yashhadu ashahaadata qabla an yus'alaha shuhadada waxa ugu shar badan iyo markhaatiyada ka markhaati fura yadan markhaati la weydiisan oo la odhan noo markhaati ka isla mas'aladaas waxaa ku soo arooray xadiis kaleo saxiix oo tilmaamaya khayru shuhadaai aladi yashhadu shahaadata qabla an yus'alaha shuhadadana waxaa ugu khayr badan ka markhaatiga markhaati kaca yadan markhaatiga la weydiisan waa laba shay oo isku lidi ah kaan markhaatiga iyadaan la weydiisan markhaati kacaya oo aan lagu odhan noo markhaati kac markhaati kacaya khayru shuhadaa iyo sharu shuhadaaba siduu u noqday culamadu waa jamciyeen waxay ku kulmiyeen oo isugu keeneen mid waxaa lagu xambaarayaa iyadoo qofkii markaa uu og yahay markhaatiyaal inuu haysto oo markhaatiyaal markaa u markhaati kacaya uu ka warqabo ka iska soo nagnag yidhaahdo yidhahdo anaa markhaati furaya ee magac iyo markaysaga markaa doonaya inuu ka helo ama manfaco kaasi waa sharu shuhadaa kii xaqa lahaa ee markhaatiga laga doonayay isagaan ka warqabinba cid markhaati u ah oo talaba ku caddahay oo hadduu u yeedhan lahaana kan aan ogey inuu markhaatiba u yaho arrinkan uu ka warqabo ka yidhaahdo markaa anaa ka markhaati kacaya arad dunyawiya uu ka leeyahayna aynay jirin ee qofka inuu xaqa u markhaati kaco un muraadkiisu uu yahay kaasina waa khayr shuhadaa marka waa tacaarud alkhaasi bilkhaas khaas baa khaas caariday shamci baana ka suura galoo sidaasaa lagu jamciyey ay culamadu ku kulmiyeen alijmaacu wa ama alijmaacu ijmaaca miya fahuwa itifaaqu culamaai alcasri culamada markaa casrigu inay isku waafaqaan weeyaan calaa xukmi alxaadisati dhacdo xukumkeed ay isku waafaqaan wanacni waxaynu uga jeednaa bilculamaai culamada waxaynu uga jeednaa alfuqahaaa fuqahadaynu uga jeednaa ee culamadii naxwada iyo yani markaa culamada xisaabta iyo culumta maadiga culamadooda iyo kuwa ugama danlihin axkaamta sharciga kuwa markaa culamada ku ah ayaynu uga jeednaa wanacni waxaynu uga jeednaa bilxaadisati dhacdadana alxaadisata asharciyata dhacdada sharciga loo nisbeeyaynu uga jeednaa wa ijmaacu haadihi اlummati ummaddan ijmaaceedu xujatun xujo weeye waa daliil duuna kayriha ummaddan cidaan ahayni oo ummadaha kale ka mid ahi ijmaacoodu xujo ma aha liqowlihi sala allahu alayhi wasalam waxaa ijmaaca ummaddani xujo u noqday laa tajtamicu ummatii calaa dalaala laa tajtamicu kuma kulanto oo iskuma waafaqdo ummatii ummadaydu buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam calaa dalaalatin badi badi iskumay waafaqaan iskuma waafaqaan washarcu sharcigu warada waa soo arooray bicismati haadihi اlummati ummaddani inay macsuumo tahay oo laga dhowray yani markaa dembi iyo khalad inay isku waafaqaan sharcigu saasuu markaa kusoo arooray waa macsuuma min aldalaalati wاlkhaطأ baabka uu sheiku ka waramaya waxay tahay alijmac alijmacna waxa uu yahay waa adaliil halis adilada sharciga ahi daliil awal waa alkitaab waa qur'aanka daliilka labaad waa asunna waa xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam daliilka saddexaad waa alijmac ijmac weyi adiladuna sida ay u kala horeysay u kala xoog badan tahay oo qur'aanka ugu xoog badan sunnadaa ku xigta ijmaaca ku sii xiga laakiin ijmaacu hadduu yahay mid kitaab iyo sunna weheliyaan dee waa ka xoog badan yahay aayadda ama xadiidka aan markaa ijmaac wehelin ee dalaaladiisa laysku khilaafay waayo ijmaaci keli markaa ma ahee waxa weheliyo kitaab iyo sunna markaa weheliya ijmaacu culammadu waxay ku tacriifiyeen culammada casri ama qarni nool ee fuqahada ah oo isku waafaqa dhacdo xukumkeed dhacdo xukumkeed isku waafaqa ijmac taasaa la yidhahdaa cidda iswaafaqaysaa waa inay tahay culamo mujtahidiinah fuqahadaasi xaddulijtihaad waa inay gaadheen ijtihaadkana waa inoo keeni doonaa shuruudiisa in sha allah waayo yani culamo dad lagu magacaabo cala sabiil majaaz culamo u ah laa cala sabiil xaqiiqa cala sabiil xaqiiqa waxa culamo u ahun mujtahidiinta laakiin muqalidada ama mutafaqihat lmadaahib haddii culamaa lagu magacaabo cala sabiil majaaz baa culamo loogu magacaabay la ala sabiil xaqiiqa la cala sabiil xaqiiqa marka culamada xaqiiqiga ah waa mujtahidiinta weeyaane inay dhacdo xukumkeed ku waafaqaan baa waxaa la yidhahdaa ijmaac dadka qaarkood waxay ku leeyihiin ijtihaadkii waa xidhmay oo qarnigii afraad ma soo dhaafin wixii qarnigii afraad ka dambeeyey ummaddu taqliidun bay ku sugan tahay mujtahidna ma iman karaba qawlkaas waa bail waynu utegi doonaa insha allahu tacaala daliil sheegaya in waxa weye ijtihaadku ku xidhmaayo qarniga afraad oo qarniga afraad aanu soo dhaafaynin ma jiro marka calaa haada laakin haddii lagu socdo qowlkaa baailka odhanaya ijtihaadku wuxuu ku egaya qarnigii afraad ee wixii ka dambeeye waa taqliid dee ijmaacba ma dhici karo weeye haddii culamo mujtahidiina aaynay jirin casriga ijmaacba ma dhici karo saas aawoodee waxaa layaabka dhacay ka mida markay ka warramayaan muqalidada qaarkood ijmaaca saasay ku tacriifinayan culamadu ku tacriifiyaan culamada mujtahidiinta ee casri joogta ama qarni joogta inay xukum mas'alo sharciya isku waafaqdo haddana dalaalaadkood iyo abaatishooda wax ka mida marka la radiyo waxay odhanayaan ijmaac baa ku dhaco ummad o dhan baa ku kulansan oo soo adigu yidhi ijmaaci waxba kama jiraan markaa tidhi ijtihaadki waa xidhmay macnaheedu waxay tahay ijmaacna waa xidhmay ila ijtihaad buu masaladani farc ka tahay haddii caalim mujtahidiba aanu jirin yaa wax isku waafaqaya ma cawaam marka cidda waxa weeye xaddul ijtihaad gaadhay weeye cidda ijmaac uu ka guntamaya khilaafkoodana khilaaf laga soo qaadaya bal waxaad ka warantaa haddii waxa weeye carabiyada oo caalim ku yahay mas'alada culamadu isku waafaqaysaana istidlaal daliil la daliishanayo oo carabiye ku tacalluqda dalaaladiisa ay ku saabsan tahay khilaafka uu khilaafo wax ma laga soo qaadaya caalimka carabiyadu oo uu yidhahdo markaysaga saasi sax maahe dalaalada saasay sax ku tahay mashaayikhda qaarkood baa yidhi haddii masale naxwo ku tacalluqda ay tahay oo tacalluq halkaa ay ku leedahay walow xagga axkaamta mujtahidii aanu ka ahaane qowlkiisi qowl baa laga soo qaadayaayo yani waxa weye ijmaacii waa baajinaya naxwigaas culumtuna waa isku xidhxidhantahay bay yidhahdeen waa isku xidhxidhantahay culumtu waxaa la yidhahdaa kisaa-i oo khaliifadii cabaasiga ahayd la fadhiya ayaa waxaa soo galay abu yuusuf saaxib abi xaniifa yacquub bnu ibraahim baa la yidhahdaa markaasna waxa weeye kabiir lqudaa buu yahay qaadi lqudaa baa lagu magacaabi jiray ninka qudaadoo dhan ugu sarreeya ayuu ku magacawna abu yuusuf baa hadal ku yaro tuuray oo wuxuu yidhi boqorkii buu la hadlo markaasuu yihi kanina muxuu ka ag fadhiya ma fiqi buu garanaya kisaa-i buu sheegay caliy bnu xamza caliy bnu xamza kisaay waa caalim bilcarabiya waana axad alquraa'i asabca quraada toddobadaa waa mid ka mid a kisaai baa jawaabo o wuxuu yidhi fiqigaad sheegaysana anigaa kugu dhaama masal weydiiye